bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadayaal weliba ha ka dhawaadsana warkaha midnimada idaacadda warsan qodobada isinka dhegi doontaan weliba ha ku mid ahaa wasiirka arrimo gudo oo safaran ka maqnay puntland oo geedka dibbusahankalaabadii baydhaba khudaarta baydhabo oo isbedel iyo ku muuqata waxaana ku mid ah dhallinyarada bugtaale ee ka shaqayso biyo caafiga oo bacda lakihirow mid ku mid ah gudoomiyaasha xaafado baydhabo oo ku hadalay adeegyada la kahirgeliya xaafadiisa wasaarado kalluumaysiga maamul goboleedka oo hakiyey wadashaqayntii wasaaradda kalluumaysiga federaalka shirkii braysalis oo laha gabagabeeyey dowladda soomaaliya oo shaaciday xiliga la bilaabo kaarka aqoonsiga dooman wadii tahriibyaal oo laga qabadiy xeebo berbera lacag diris laba boqol oo milyan oo laga taageero soomaaliya muwaadin soomaaliyeed oo laga dili koonfur afrika labaatan sano kadib duulimaadyada etoobiya iyo eritrea ogey kadib un bilaawaday
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
tumisyeedka bilo toddobaad ee sanada lamada kun tomiyo siyeedka dhugunsidayaal hamiinnimo iyo hagalaasow khamiis indiyaar garooba warkii oo faahfaahsan mid ku mid ah gudoomiyaasha xaafado baydhabo oo ku hadalay adeegyada la kahirgeliya xaafadiisa cabdikariin jakarta ayaa warkunin faahfaahiye taaj mukhtaar gudoomiyaha xaafadda waa beri magaalada baydhabo aan warama idaacadda warsan iyo mayba isku warbiyey walqabadkuusulakooy taqyiin teelan dooraday xilka guddoonnimo ee xaafadda waa beri ee magaalada baydhaba mar isu ku hadalaya walqabadya iyo horumarada hadda laku darama xaafadda waa beri ee magaalada baydhaba iyo mayba is sheegay intii isbedel wiin oo dhinig horumarka ee ku muuqda goobo walbarasho xaafadda laku hergeli jidid wiin ah oo lakubiyi xaafadda waa beri ee magaalada baydhaba oo jididya markii hore idhiir haayeen iyo eri gudoomiyaha intii dhammaanta sayba iyo ayin horumara ka tallaabsatay xaafadda waaberi ee magaalada baydhaba qobadka eedan faylayi maybawna dhinigakaana kaalantanu noo saaran mayban kumid a kaalantanu hadda noo saaran wadooyinkii inuuna biina magaaladii shal hirirnayd xaafadoy shal hirirnaayeen dadkii jidlaantahayaan inuuna jidin suubina jididkiina suubiahayna alxamdulilaah dadka macnaha nugulyiin indhaga nugulyiin boqolkiiba sagaalo in shan iniyo wadooyinjay magaaladii qurxaysadaan eedanka dhaga nugulyiin wedna ololahaasa wedna jididkana meelankeyaruna biyahayn hadda leh meter meeli jeerila leh meter kuelahayna jididta kala tumi lama tumi kow tumun siyeed meter saasa kashal wedna maybwaha duruufana kashaqeeyahayna unoomaana ngaadadahayna mesheer ngaadana iyo dalkaana ma in ka shaqeeyahayna voluntary intaas dhanna ma in weelahayna muwaadinnimo iyo nihanidaydan dadka jiilka cusub iyona oo hadda habaahaya ini wadanka lanka shaqeeyo kole voluntary ini lanka shaqeeyo kor masheerna mar la helo doona taasa macnaha waxaana ku mid ah dhallinyarada bugtaale ee ka shaqayso biyo caafiga bacdila kiirow cali maxamuud aadan cali koronto ayaa warkunin faahfaahiye waxaana ku mid a dhallinyarada bugtaale oo ka shaqaysan biyo caafiga ee bacdila kiir hirow iyo weliba idaacadda warsan ila idaacadda warsan weliba suurta galamiya ku waraysata walaka dhali biyo bacdila kiir hirow waan iyo ka shaqaystaan welibana nin xaqiijiyeena in iyo waayaan wal shaqo abuur usuubi eedina bilaay oo eetumi i sagaal jal waana ka shaqayso biyo caafiga ee bacdika hirin yaa weliba uusa nin ku waramay gaabshaqadiis in intii usa maalintii ku helow
inaama ka shaqaysada ama leeyahay hindisi may ka shaqeeya digawab aafaye aafiya ka shaqeeyay gaab aafi gaab nihan gaaba sikra aafi iraabto tumun leeyahay haladige ee oba haladige hihire koobkooban hire maykihire maykihire baa kihire bacd meegalaa ka hooseeya bacd may laa hooseeya tumunkun bacd tumunkuan laa hooseeya sidi kun barfe shan kun barfe hagaada kadarada kor saarada inhirinyin baa wareejiside adhuuba halinti baa kun shilay gadaa tumunleebi biyigana meeha gadaa tumunleebi biyana meesha wuxuu leeyahay saasoo kale maxamed dhiibin oo timiili jar'e waanu siinu kumide kuriito ka shaqaysaas biyoon caafiga ee bacda kirhirin yowsuuna weliba ninku warbiyey wisinkiisu bilaabay shaqada da'diis inti iyo jartii iyo weliba biyo meelsu kasheenow i qiimada laha ku siiyow doonaysaa jaraya bilaay ilaa kulli gulhuula may jare tumili sagaa jeer ila tumili biyoga gaday ilaa kulli gulhuula biyo geeko konton geeko laba geeko say hanuun boodase konton gulay kamaraan geeko say konton gulay kalsaase helaan tumilay biyo tumilay biyo misha kuulay madan irido maingagadaase madan irido aagi hortumayday banayday afartun konton biigin tobaatan nagadaawali nagadandhaga dhalinyarada indhexaysa da'diya toban iyo shan iyo labaatan oo ee dadka kooy bogtaala iyo inta badan buwalyo ka shaqeena casayle haadow dhul lashingeediyow iyo biyoon caafige bacda lakiriw kureed madi iyo waayeen waa shaqo abuur unsuubi wasiirka arrimo gudo oo safaranka maqnaya puntland oo geeka dib hankalaabadii baydhabo xuseen maxamed nuur ayaa warkun idin faahfaahaya wasiirka arrimo guda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed midoobe nuuno maxamed iyo geeka hadeeri magaalada baydhabo wasiirka yameba isku qeyb galay shirkii qorshe howleedka horumaryowka degmooyinka oo kudhiyaya caasimada maamulka puntland ee garoowe
colaarkii aan meelo ka taagayna ma hayahay shirkii oo qorshe howleedka horumarinta degmooyinka oo dhammaan soomaaliya laga balansadaaye runtii mahagowgooday aad iyo aad mala reer bandiilahay iyo horumarkii lafadayn waa gudeeri dhammaan waktigii aan roogina amay fursad inaan helay in aan ku wareega degmooyin magaalooyin shala duwan oo kamid garoowe qararo iyo bul boosaaso safarkaas oo ahaayay in oo milabe dhiirigelin iyo wacyigelin reer koonfur galbeed in maadnanteliya runtii bulshada haydhawayti iyadan ka mahadnaqay maqlamaan guddiyada iyo odayaalka iyo ganacsatadana iyo dhalinyarada iyo haweenka dambeey runtii in ka qayb qaadeena iyo dhugasada horumarka koonfur galbeed deebti tallaabada la qaadi iyo guulo hadda maarne unroogna iyo maylare anteni waana kawacyigeliyey may iyada hadhawaayana horumarka iyada hadhawaaya runtii may kala sheegana in eed la hadhawaayay in bulshadii u noolyiin amni dadaal badan maarne la geliyay juhdi badan la geliyay iyoona ganacsiyo iyo iyo iyo dadaalkiiyo diiran runtii maynarade bilacda boosaaso iyo bilacda qardhe iyo bilacda garowge geeka deertii in ku dambeeyeen reer koonfur galbeed taasna ma in sheegay bulshada koonfur galbeed ka nool gaar ahaan baydhabo in tusaale fayla ka qaadata umadiya marne walaalasha oo deegaamada ku noolyiin iyo ku noolyiin si nabad eh iyo ku noolyiin horumar horumarkaasna marka sida haladiis dhahaayaan runtii may mahadgaaraya ka nagay maamulka ku dhisan saddexda degma nahmari oo maarne fursad insiyaan in aan boogado xaruntiyo iyo ku shaqeeyeen dawladaha hoose nidaamkiio ka shaqeeyaan nidaamkiio cashuuro qaadeen waa guul iyo ku deerayn ka dhisaleen jiidayaasha iyo iyo wasaaradiyo taasna may qasab ahaa in unina barana mayna sheegay degmada baydhabo gaar ahaan runtii in barnaamijyada oo cashuuro iyo daqla aruurintii hoog un saara doono shirkaan kooy taasna mayna ratay runtii dardargelinta golaha deegaanka dareemo qortaan oo maalin halmaalmo ka dhismawma eh si una walninka dhisna iyo horta sheentii in maarna la dadaahiy amase ilaa waqtuun hadiiri laakiin odayaalka aniga fursadan faa'iidaysa umay kocsaday oday dhaqmeedada oo howlan ka howlan muddadii laga talagalay oo teegina may rabaan in tallaaba qaadno festugi oo la rawjigi lamaad oo degmooyinka la gala faleen runtii aad bartay hadda miiska saaran oo bilo agost in la bilaabo falahay taasna dareema kartaan horumarka lagu falo meelaha koonfur galbeed in jirta dhisida maamulka golaha deegaanka may fursad unadaas bulshada waleynaysaa marka wasaaradda markas ahmiyad may siyaasa in dhamaystirkaas inta la dhamaystira fankii laga talagalin waqtigii laga talagalin maana waa ka deeraan marka sada shaksiya badan may noogohona in maarna bilan walaa ku dambeeyey dadar geliyna khudaarta baydhabo oo isbedel iyo ku muuqata cabdirashiid rashka yaa warkumnin faahfaahiye
meelo waliba waa suuq weyn ee magaalada baydhaba walibana nafadaha ini wal ku ogaada dhaqdhaqaaga ganacsiga ku jira suuqa magaalada baydhaba meelno waliba waa suuqa lanka soo dhowbayla walibana inta badan uu ku gada ee qudaarta shar duwan oo iyo kukoyasa magaalooyinka baardheer ee afgoy iyo jamaame haddaba waliba aan walkuweydiya xaalada qudaarta aanu kumid ahan raabto ganacsado qudaarta ما شاء الله دواشيو ولاالو ايدي ايدان كما استنت قدرتي رابطو ما شاء الله سقيلت ان شيغد ايدي ايدان شل سعط بطاطا تنين كوي كاروت كمتات بسباسك نعايد بردد كل شل سعودة ما شاء الله الحمد لله
dhiniyo yaanyada waliba deegaan intii isbedel ku koy bal isbedelkaas may aha nyaayad eedan kasanta laakiin shalay igeeka xoogaa iska deganta walaaga boqol iyo lixdan kuma qaadan laakiin daraad intii kasii dambeysay lama boqol lama boqol iyo konton la gadaay laakiin hadda boqol iyo lixdan kun iraabtan iraabtan boqol iyo lixdan kuma ka qaadanay ado haddana meelin safarsiyahaye xamar kii baydhowba xamar lan qaadahay kii aka galahaysa baardheer xamara lan qaadahay saas daraadiya wayeena kastoo yar koran ku kasii marka een, isbedelkaas oo hadla ku koy qudaarta horey hayna may sheene
wallaahi niyow kolay meelay sheeno kore biilaanta la iila sheeno korteen male ee ilaahay roobnin sheen olkaloon eraan male laakiin intaas dhibee micnii biilaantii walaasay sheeno korta alxamdulilah kolay hadda laakiin way isku moodaay maasha sheeda sheeda dhooweydan hoose ee shabeellada hoose meelogan inta badan meelka golaaseeda dhinacan oo julub iyo meelogaasaaf golaasa baydhabona maasha allah qudaaro yaryaraan wallaahi maalmahan qudaarta ee waa cunto yar tahay ee yaanyadii oo xoogaa kacsan ee qudaaraha kale inteeda badan horta waxay ka imaadaan dhoobeyda ee sida maxaa la dhahay mooska cambaha baandheeska liinta bambeelmada waxay ka imaadaan dhoobey baydha wax nooga imaada beerihii baydha waxaa way kabsar caleenta barbarooniga basbaaska yaanyada intaasaa laga keenaa magaaladeena baydhabo iyo marka ee, dhiniyo isbedelka yaanyada isbedelka yaanyada xoogaa macaamiishta waa kacsan tahay haye may sabab noqon Ee, haddee wax sababoo galma gaba garanayo taasayto haye maxaa dhahay ee, markii hore meeqa gadaasa yaanyada haddana may kana badanayni ee, wallaahi maasha allah hadda waa nimco rabbi waa saddex boqol waray gaartay jirta sanadkii afar boqol ay gaartay jirgaankii hadda boqol iyo lixdan boqol iyo toddobaatan aa la gadaa Haye, jirgaankii haa haye markii horena ee, saddex boqol ahaada jirta saddex meeqa boqol afar boqol aa la gadaay haye rabadaankii wixii ilaa wixii rabadaanka ka horreeyey nuur maalin isaaq waliba use ku mid ayaa beeralayda ku noola deegaanka daynuunay walibana use geega suuqa magaalada baydhaba use sheenaya siyeed loor oo boore kaasi oo use sheegay inuuse ku helay beerka use keliya deegaanka daynuunay walibana use sheegay inay beertisa dhiniga use saari gelay dhinigana use saari boora isaagandhare boora nuunay doynunay kasheeni boorka sesede kunga gadade kii yar lamlama kunga gadade kukunkun shilin gadawnaad wal arage arlaay hanunga barwaagiyaan marka daynuunay hakubay boorka haa beertein gabahi beertein doynuunayo wal halaa sumada ilaahay niimirisayaan okay marka baydhabo sheentay bal kuwaranba qiimagaada hadda baydhabo sheentay lacagtay higinaad gadiya lacagtada ana mahagadna beerteha guriday lolki labaatan kuwa laainkaada intoo bashaani habadi lama kun shanba wala tiriyoy haye tii yar yarna lama kun tankalana lama habsidi kun haye niwadaasayaan rid markun boorka dhowrkii labaatan kun laakiin qaada haa haa jil saasahainkaadi haya marka faaiidi ku helaytay markaad antashan ane beertayle bah guriga herbaadila faaiidika saarma shal gorda walaa isa kortayne gaza wala wala usumale okay haye marka akabad waa hanjislaara wax nungi dhibaay rin hanjiskan intaba kuway waldaawe liisay buufi sidayhin ilaahay maadle rooba indhaway barwaagway haddi isku guridaay humaa makala kulmaay beerta meeqa dhowrkii gubeen beerta hata siyeed dhoorasheeni oo bahalkan weer haa haya marka siyeedka loor hadda baydhabo sheentay haa kilo roobaan goob goobayo gadgada milyan koo kale haye علي حسن علي ولبا وسكمد يا دراولينتا وداسا بابورتا كشاقا يغا gobolka shabeellaha hoose walibana use sheegay inay qudaartii u qaadeen deegaanada janaale iyo qoryooley walibana taasay use ka darayay inay halkay mar iyo qaadeen qudaartii oo helaayeen sagaal milyan darawlinta oo meenaha arday qudaarayda oo shabeellada hoose may kuoynay meelila roo magaaja ee sheegada janaala ilaa ay qoryooley qudaarsaga darawlinta sheegayaana marka gaadan inta shan bambeelme iyo cambe iyo yoshanan hatana sinagaadana hatana hagaadana halkan taasay een marka baawareydii darawalkii baawartooda oo ganacsiga ee ama baawarta sheenay udaarta baydhawa bal aqwado iyo jidka waxyaaba muddadiisna ku gudbi jira sanadada nin korbid ما ما اسبارون لا يون اصحابتنا يون ادي ولي اه جقبانتي ولي اسو ديبان اسو ديبان haye اه marka qudaartanta qadaasan oo badan جنال يا قريولي janaal iyo qoryooley آه.
marka muddada aysan meelo roogasan ee, qudaarta diyaarsantaa mise qudaar oo markaas la guryo siyaasa ما مدن بان بل دياريه ارضي مل رايو او ديار ديار سنت شان حقادن haye اه marka qudaarta saysan qaadasan beesadiisa meelaha qaadasan may qabo ما وادن ها على باور هذا 9 مليون كده 9 milyan haye marka lacagtaasay ma een, qudaartiisan qaadasan lagaa iskalaha oo baydhaw roog ها ها ضله haye dadkan shanan kirada baawar ku qaadsan sakarta baaxadda qudaartaha galaasa suuqa magaalada baydhaba iyo waliba iyo hamaraasa canshuur badanka taasi oo ganacsatada qudaartiyo ka sheegan inayo dhibgin iyo ku qabanga cabdirashiid rashka radio warsan magaalada baydhaba wasaaradda kalluumaysiga maamul goboleedka oo hakiyey wada shaqayntii wasaaradda kalluumaysiga federaalka shukuri ismaaciil axmed iyo warkunin faahfaahayaasa kureed kulan yo magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland iyo kuweel dhadan wasiirada kalluumaysiga dowlad goboleedyada dalka ayaa weybayo hasaaren u warmurtiye dhowr qodob ka kooban shirkoo dareere mudase daber e iyo weyba ku qayb galay dhammaan wasiirada kalluumaysiga iyo kheyraadka badda maamul goboleedyada dalka ku jiraan galmudug hirshabeelle koonfur galbeed puntland iyo jubbaland oo shirka martigeliya injineer maxamuud xuseen al ibrow oo ee wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka koonfur galbeed wareetanka nagadi magaalada baydhabo kureed shirka kismaayo ayay qadka taleefoonka ku waraysadeen wayban in ku warbiyey shirka kismaayo ay warmurtiyeedkii yoa ku saareen usoona sheegintii roojeen wada shaqayntii ku dhexaysay wasaaradda kalluumaysiga dowlad goboleedyada iyo wasaaradda kalluumaysiga xukuumadda soomaaliya annagoo ka baarandegayna ee nidaamkii ee federaaliga ahaa iyo heshiiskii hore ay u dhaceen heshiiskii ugu dambeeyey ee wada- dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen tobankii february ee sanadkan ahaa two thousand eighteen oo kheyraadka iyo qaabkii na- nidaamka dawliga loo horumarin lahaa dhinaca kalluumaysiga iyo dhinaca kheyraadka guud ahaanba siday u wada dhan yahay ayaa annaga isugu tagnay laakiin ujeedada ka weyn waxay ahayd maadaama ee, nidaamku federaaliga uu yahay maamul goboleedyo iyo dowladda dhexe annaga dhibaato weyn ayaan ku qabnay wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda ee dowladda federaalka ah maadaama ay gacdisay xiriirkii wada shaqayntii iyo horumarintii guud ahaan agabka guud ahaan ee tashiirka kheyraadka badaba sida loogu faaidaysan lahaa waa dhowr dhowr dhowr qaybood qaybta ugu horeysa waa wasaaradda waajibaadkeedii way ka gaabisay iyo wada shaqayntii iyo xiriirkii annagaan annagaa meesha ku kaxnay kula hadaynay wabaynay taan ku xigtana waxa waaye xiriirka guud qaabkeen u wanaajinaynaa iyo shuruudaha annaga aan ku xirnay hadday rabaan xiriirka inay marlaba ileen me xiriirka waa un ee, waxaa la yidhahdaa standby waaye macnaha annaga ilaahay hadda waa waa joojinay laakiin shuruudaha aan ku xirnay kaasoo ah wada shaqayn iyo horumar waa wasaaradda inay tahay oo ka gaabiso shaqadeeda saas darteed aan ugu kasabtay annagoo u iilinayna dalka iyo dantaba wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka koonfur galbeed iyo weydiiyey sababtay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka xukuumadda soomaaliya yoon kaca sugma waayeen shirka dowladda federaalka shirka annaga kumayna casumin sababtoo ah inta dacwada laga yahay oo dhibaatada loo geysatay maamul goboleedyada haddaynu nahay oo horumarkana gaarsiin weysay waa dowladda federaalka sidaas awgeed annaga iyaga kama marsi qaadin waayo shirkan wuxuu ah shir wadatashi go-aanka ka soo baxayna wuxuu ku cad yahay communiquega aynu soo saarnay ama warsaxaafadeedka aynu soo saarnay shirar badan oo lanku ka hadlayo qaybsiga kheyraadka dalka oo kudhii meelo badan oo soomaali ku mid ah iyo weli halanku helna qaybsiga kheyraadka dalka shirkii baraysalisa oo lahaa gebagabeeye cabdulaahi nuur aadan jeclow iyo nin faahfaahayo warkun magaalada barasilis ee dalka beljimka weliba laha ka afmeeray shirkii amuuro soomaaliya lanku hadlaayi ee iyo ku iibgaleen xubno shal duwan oo caalamka ku dareera dowladda federaalk ee soomaaliya maamul goboleedyada dalka soomaaliya ku jira ururada bulshada rayidka eh bangiga adduunka kan afrika hay-adda baasada adduunka ee i m f iyo dowlado daneeyow amuuro soomaaliya shirkan oo dareeray muddo lama maalin eh weliba uuse daba dareeray kii mar hore la kaga badi magaalada london ee dalka ingiriiska walina diiradda la kasaarayay shirkan qodobo iyo ku mid yihiin amniga dhaqaalaha doorashadaha dareerta xuquuqul insaanka iyo arrimo kale oo dowladda soomaaliya iyo hordhigtay madaxdii caalamka ee shirkanku qiibgalli iyo oo inka dambayntii warmurtiyeed laha ku saaray shirkan cabdi cadow weliba waa aqoon-yahan siyaasadda falanqeeyow welina aan war ku weydiiyey warmurtiyeedka laha ku biishirka iyo aragtidiiska eedan shirkan barasilis la ku qabday iyadan maasanta runtii shirka aragi qodobada qodobo tir badan ama ilaa ku baxeen wayna anwaac ahaanna wayn ka weynaye ama ajendayaasha meelo lakukudhawaayo walaanka muhiimsanay way kumid ahaynaha xuquuqul insaanka way ku kahadale amniga way ku kahadale xakabashada dhaqaalaha walaan kasta way ku kala hadale siyaasada oo landhonyi way ku kahadale laakiin muhiimada way tahaa ee shirkan oo kale ee maku cusub bayna in dalka binaasha mise gudaasha ilakaqobada kan runtii ee waktigu saakabaaga waahan wakti oo ee dhismihii ciidamada federaalka ee dalka ee id muhiim an ata iyadoo gaabis badan ma jara iyo wadankii oo tumansin ha ku wareegatid ciidamada amisom nabad ilaalin maroogeen marka xaaladda soomaaliya oo daba dheeraatay shirar badan oo soomaalida lankagabadi gudood dalka iyo banaanka weliba inta badan lanku hadalaayay arrimo amniga soomaaliya la xiriira iyo oo dhaqaalo badan laka kaalmayay soomaaliya ilaa iyo wakhtigan walbayn isku bedelna amniga dalka haddaba sababtaas mayeeta waa ku aqoon-yahana cabdi cadow oo mar kale sharaxaad ku biyow sababtaas gorashada way taa in soomaaliya wadamada deriska eh midooda africa iyo igad daacad kunagadan in soomaaliya walkuqabadan lanka markiisa dhibdeera wayhan gurmude walaagi isku halaawayna lang hagaajiya kudibna si laku wareejiya laakiin wala hadda oo oo beesha caalamka soomaaliya habkan la dhaqmaysa markii aad fiirida way waayaha in oo yacni soomaalidan walaagi inilunku herana diyaarnanay hayn in wal sax ee lalaqoobadanana diyaarnanay hayn yacni afartii dhowr kun oo ciidamo ee wadankan roogan mar oo ogeeka wayna maalin kastana wax bahasay oo yacni ixsaa'iyaad ama tirkoob oo laka qiyaaso shabaabka ina saddex kun ku badanyihin mabaabi'i koranga lakeley afartii dhowr kun saddex kun maku adkaado koranga lakeley ciidamadii la dhisi yacni way ku horeegtay in ciidannanin dhisi walaasheedho in hay-adihii dawliga oo awoodle la dhisa markaasa ciidamadan dhisado korna mashaaraad iyo meel saaro korna musuq maasuqoo la dagaalamo korna yacni waxyaabaha kale oo burburkan dawlaneeshaanoona ku horseeda koro laakiin beski dhan asaasiga haya eber e intiba beska ama aasaaska eber eyna runtii ee walba masoobsamaan labada kun iyo labaatanka dalka soomaaliya weliba kudhii doontee doorasho ku bedelan doorashooyinkii hore ee dalkaha mari taas oo ee qof i ediyey haddaba suuragal etaa ini iyo dhiida doorashadaas iyo oo dawladda haysata wesan gaaban runtii doorasho oo qofi cod oo waktiga hadala rooga oo hal sana ewal keliya ku dhimanta in dalkan ku dheeda waa nagata doorasho oo macquul eh hosi oo xaqeeka dhiyaasa runtii abaabulshe iyo dadaaladii hadda ana maing muuqadan laakiin hadiba la fadow ma oji walaagasa qobani bes laku fadow waana nkusii doraas sidii hadii lamada kuntamilita dheedi ugaas walma qora doorashooyinga laqobadeleeri wal oway dhiyanaha oo iidan foolxun oo ummadka kasoo dheeray dowladda soomaaliya weliba iyo ka dooday in haddii si toos ee lahanka wareejiya beesada laga kaalmeeyo dowladda oo markaasa galankala lahanka marsiina taas weliba iyo ka sheegayna in walbadan iyo kubedelo korta amniga siyaasadda iyo dhaqaalo soomaaliya wakhtigan way roogee in beesalaka aamina soomaaliya siya walankuqabata burburkan wakhtiga dheer qaadadi mar kale nin sharaxay aqoon-yahan cabdi cadow shuruudo ka hareereysan shuruudaha ku hareereysan way waaye accountability laka soomaali ama heer federaal haata ama heer oo state haata madaxda soomaaliya waktigan la rooga hay-adihii dawliga xafiisyadii dhisana oo oo tayala dhisana waay hay kaabayaasha dawladii dhisiyina yacni hay-adihii shal madax banaayina shuruucda dalka dhisantahay yacni in oo ada beeso malaayin doolar laki aamin way ku horeysa madaxweyne afar sano la dooraday ama wasiir oo oo saddex bilood magacaawanaadow wal customers kusii kor as institution ahaan in la macaamilo yacni oo oo hay-ado dawli awoodle inuna soo bin yan baahanta runtii hay-adaha oo walanahaninka dhiibo deeqa haadeen ama yacni qaab kasta haadeen oo doonariska handhiibeen mali ana faylayn corruption tir badanga ka jar maamuladii dawliga naftiga corruptionkaas ku tir badanga ka jar dowladda soomaaliya weliba ayaana shaaciday xiliga la bilaabo kaararka aqoonsiga kulun iyo niska kooyan mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxtooyada wasaaradda dalka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha bangiga adduunka iyo saraakiil ku socota dalka bakistan oo fuliyow hanaanka la kadiyo kaararka aqoonsiga ujeedka kulanku iyo waliba useeya sidii lin dardar geli lahaay aqoonsiga qaran ee soomaaliya ee soomaaliya national i d iyo sidii linfuday lahaay muwaadiniin kasta oo soomaaliyeed qaadashada iyo sidoo kale dhammaan dhinayadii kulunku iniskakooy waliba iyo iskarahayna inay muhiim yeeto inise dhaqsi ee languda gala waana lanfuliyo howlo kaararka aqoonsiga ee dhijitaalke inta landeerna doorashooyinka lamada kun iyo labaatanka ee dalka iyo kudhiyaasa lacag dhan lama boqol oo milyan oo la ka taageero soomaaliya beelo caalamka ayaa ka dhawaaqday in dowladda soomaaliya ee ka taageeraasa lacag badan siwa lunku qabad dhaqaalo ammaanka iyo siyaasadda beelo caalamkee sheegeen inay xiligun iyo lombaahanye in si weyn loo xoojiyo taageerada la siiyo soomaaliya iyo sidii laan afjar lahay dhibaatooyinka ku teegan dalka soomaaliya midowda yurub iyo waliba sidoo kale iyo ka dhawaaqena inay dhaqaalo badan iyo ka bii doonaan shaqo abuurka dhalinyarada iyo arrimo gargaarka ee soomaaliya dowladda soomaaliya iyo waliba iyo kala jibinta in iyo hadeerta lacagtaas iyado waana lahanmarsiyaana hay-ado iyo ururo ka shaqeeya arrimo soomaaliya muwaadin soomaaliyeed oo laga dili koonfur africa muwaadin soomaaliyeed oo deganaay meelan dhow magaalada cape town ee dalka koonfur africa ayaa laga dili sida warbaahinta iyo aan xaqiijiyeen ganacsato soomaaliyeed ee dalkaasi ka noola kooxo burcadka la sheegay iniyo weerarkii ka qaadeen muwaadin kuwan waan uuse ka sugnayay albaabka hore ee goobta uuse ka ganacsadayay walibana iyo hayn ahaano iyo ka fureen rasaas isla goobtasayna usa ka dhimade nanka la dilay waliba laka magacaabo jaray cabdi muxidiin jimcaale oo lankasow cabdi bosto iyada waana markii dambe ay melisay matthew iyo ku qaadeen booliska koonfur africa iyo hano ku tirsan ganacsatada soomaaliyeed inta badan diilka kudhiyo koonfur africa waliba lanjeysiday soomaalida ka nool dalkaasi hanase waana ganacsi shal duwan iyo kale dhableyda dilka jeysaas inta badan mansuurta galaas ini gacanta iyo lahaka dhika anka dambeyntii dhuwansidayaal waliba lakawade saacado haddahani socdo inistos iyo bilaawata dulimaadyada etoobiya iyo eritrea oo muddo labaatan sano iyo anshaqeeyana dowladda etoobiya ayaa sheegtay in dulimaadkii inkorey ee muddo labaatan sano ee geerka diyaarada iyo leeyiin shirkado ethiopia airlines iyo la socdaa lasa wariyaal badan waan iyo inkabahayaan garoonka asmara waliba ayaa kooyasa arrintoon kadib dadaaladii oo redlank heliisiyay lamadii dal waan iyo qaadadeen ini booqashooyin lama filaan iyo kawada weeldhadan lamada hogaamiye tanya waliba yeeta hano hadda si toos ayo bilaawadeen duulimaadkii sida tooska ayoo dhan ka bahayay etoobiya iyo eriteria eriteria waliba ay ku gotay etoobiya sanadii kun sagaal boqol sagaaliyo sideedii waliba shan sano kadib lamadan wadan iyo dhex mareyna dagaalo kanaf waayeen in ku badan siyeetun kun oo qof warkii haminimo idaacadda warsan isinku dhugunsaasen dhugunsadeyaal intan inkeegii intii warkunka lamid ah una reedinku kulmaana waliba siinku tabaanaysa soo nabadgeliyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته